Inta badan furiinka ayaa keena dhaqaale yarida ka jirta deegaanada, waxaana saameynta ugu badan ay saamaysaa carruurta, taasoo loo baahan yahay inay iska ilaaliyaan waxyaabaha keeni kara kala tagga lammaanaha. Furiinka ayaa waxaa intiisa badan ay saamaysaa waxbarashada carruurta iyo guud ahaan maskaxda carruurta. Qaar ka mid ah gabdhaha aqoon-yahanada ahi ee wax ka bartay jaamacadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo ayaa ku baaqay lammaanaha isqaba inay ka fogaadaan waxyaabaha keeni kara furiinka.
Dhibaatooyinka ku imaada carruurta markay waalidiintooda kala tagaan een waalidka markuu isla joogo iyo markuu kala maqanahay een dhibaato fara badan ayaa ku imaada carruurta like carruurtii inay tafaraaruq ku imaadaan oo hadhoodii xagga koriinka hadee noqoto xagga waxbarasho iyo xagga maskaxiyanba because waalidka markuu isla joogo carruurta wax badan ayay faa-iidayaan oo labada dhinacba waxaa ka garab taagan waalidkii hooyo iyo aabba ayuu haystaa marka mar once uu waalidkii hal dhinac laadsanahay still waxbaa ka maqan muhiimad inkastoo hooyo ay tahay haddana waalidkii aabba kama maqnaan karo marka mar walba waxaa wanaagsan in waalidkii ay isla joogaan dhibaatooyinka aadka u tiro badan cunuga la kulmo waxaa waaye in mooralkii uu ka dhinto ileen waxaa ka maqan waalidkiisa mid kamid a ama dhinac kamid ah in waxbarashadii ama hiigsigii iyo hamigii uu lahaa inuu si fudud ku gaari waayo sababtoo ah ma haysto laba waalid oo dhinac taagan oo ku barbaarinayo xagga dhaqanka iyo xagga edebta iyo xagga waxbarashabo marka mar walba waxaa ku dhiirinaya amase ku dhiirigelinaya in waalidiintoodii aysan kala fogaanin haddii dhibaato walba iyo dhib walba ka imaado ay u sabraan carruurtoodii aysan kala fogaan hadday dhacdo hataa in la kala fogaado always in loo daayo cunuga cunuga waalidka midkii loo arko inuu korin karo haddii hooyo loo arko ama haddii aabbo loo arko in loo daayo oo aysan waalidka ama inta badan waxaa la sameeya soomaalida waxay sameysaa markay waalidka kala tagaan hooyadii waa laga qaataa cunuga waxaa la siiyaa maamo kaloo eedaa loo geeyaa taasoo mooral ku imaan karo cunuga marka in waalidkiisa marnaba laga qaadin siiba hooyada iyo aabaha markay isfuraan oo kale markii caruurta hooyadood iyo waalidkood ay isfuraan waxaa ku imaada dhibaatooyin fara badan oo u imaan karo inay saameyn u yeelato waxbarashadoodii saameyn u yeelato mararka qaar caafimaadkooda iyo koriinkoodii intaba waxaa yeelay waalidka markuu isfuro caruurta way kala way kala qaataan inba qof baa qaata kadibna dhibaatooyin fara badan ayaa u imaado siiba in caruurtii mararka qaar shaqsiyan ay u aadaan inay shaqaystaan oo kale ay noqdaan caseeye ama waxyaalo fara badan inay ka shaqeeyaan oo kale sida wiilasha sometimes xitaa ay noqdaan darbijiif taasna waxaa keentaa furiinka ku imaada waalidiinta waxaa looga bixi karaa in waalidiintu ay isku samraan in yacni ubadkoodii ay dhaleen ilmahoodii ay fiiriyaan aayahoodii waxbarashadoodii iyo caafimaadkoodii intaba ayagoo ka talinaya in ay yacni furiinkii ku degdegin oo ama hadday isfuraan xitaa caruurtii iyo ubadkii markaa meesha yaalay caafimaadkoodii waxbarashadoodii intaba laga fikiro